جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuu soo dhowaada dhegeystayaal warkaa subax ee idaacadda islaamiga alandarus qodobada aad ku maqli doontaana warkeena subax waxaa ka mid ah kooxda ridada soomaaliya ayaa qirtay in kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah ay dhimasho iyo dhaawac kaga noqdeen weeraradii ay ciidamada mujaahidiinta la galeen weeftii ballaaran uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa booqday furimaha hore ee dagaalka iyagoona kelimad qayimah u jeediyey halyaayada ribaadka ku jira kulan looga hadlayay horumarinta dacwada ayaa ka dhacay magaalada bacaadweyn ee wilaayada islaamiga ee mudug kooxda ridada soomaaliya ayaa xaqiijisay in garoonka boosaaso uu martigeliyey calooshoodu shaqaystayaashii xasuuqa ka geystay dalka suudaan
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subax khamiis ah taariikhduna ay tahay shan iyo tobanka bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan kooxda ridada soomaaliya ayaa qiratay in kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah ay dhimasho iyo dhaawac kaga noqdeen weeraradii ay ciidamada mujaahidiinta la galeen sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo faysal mahad soomaali muddo ka badan saddex sano oo laga joogo duulaankii ashaadala dirirnimo ee kooxda ridada soomaaliya ay ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca wilaayaadka islaamiga ah ee bartamaha soomaaliya kaasoo ku bilowday faan goodis iyo kibir ayay saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan nidaamka ridada warbaahinta hortooda ka qirteen khasaaraha baaxadda leh ee ka soo gaaray fariimaha dagaalka ee sababay burburka iyo baaba'a maleeshiyaadkooda murtad axmed macalin fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale odawaa yuusuf raage taliyaha guud ee maleeshiyaadka ridada oo ka hor hadlayay golaha baarlamaanka ridada ayaa sheegay in burbur xooggan ay wajaheen saddexdii sanno ee lasoo dhaafay ciidankoodana uu hadda ku sugan yahay marxaladdii ugu liidatay waxay sheegeen in gulufkii cuslaa ee ay soo qaadeen uu sababay in looga adkaado dagaalka islamarkaana mujaahidiintu ay bilaabeen dagaalo rogaal celin ah oo aad u xooggan murtad fiqi ayaa weeraradii tobankii bilood ee lasoo dhaafay mujaahidiintu qaadayeen ku tilmaamay sida daadka oo kale muddadaasna ay wajaheen xaalad aad u cakiran tirada maleeshiyaadka murtadiintaee lagu xasuuqay dagaalada kuwa lagu dhaawacay iyo kuwa naafoobay ayuu taliyaha guud ee maleeshiyaadka ridada odawaa yuusuf raage ku sheegay inay u dhexayso toban kun ilaa shan iyo toban kun oo askari maanta haddaan halkaa nambarka dhimashada ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waqtiyadii ay dagaalka ku jiraan hadda halkaan idinkaga sheegno ay idinla noqoto wax aan suurtagal ahayn macluulgal aan ahayn waxaa jira naafo oo ayadana sidaasoo kale dabcan ku imaanaysa xaaladaha dagaalka ay keenayaan waxaa sidaasoo kale jira ayadana howlgab runtii asigana nambarkiisu uu ballaaran yahay oo ayadana aan dee in wakhtiya aanay dhicin in ciidamada laga saaro howlgabka arrinta reformka marka ujeedooyinkoodu hoosay u daadegaysa hadday noqon laheeda howlgalka ciidanka howlgeli kara oo actifeka noqon kara hadday noqon laheeda arrinta howlgabka dhammaan marka howlahaasoo dhan xoogaa hakadaa ku yimiday wakhtiga wakhtiga fayska koobaad ee registrationka markii la dhameeyey wixii ka dambeeyey hakadaa ku yimiday maadaaman lagu jiray dagaallo meeshaa waxaad garan kartaan culayska ay la eg tahay waxaa laga yaabaa maanta haddii la isku celceliyo nambarkaas asiga ah inay lambar toban kun ilaa shan iyo toban kun u dhexeeya ay yihiin kadib markii maleeshiyaadka murtadiinta ay noqdeen wax dhintay wax dhaawacmay kuwii ka badbaadayna ay isaga carareen furimaha dagaalka ayuu wasiirka gaashaandhigga kooxda ridada soomaaliya fiqi sheegay inuu hakad galay howlgalladii ciidankooda islamarkaana ay ku mashquuleen inay dib u habeen ku sameeyeen maleeshiyaadkooda taasina ay wakhti dheer qaadatay si loo kala xulo askartii ku halaagsantay dagaalada kuwa naafoobay ee howlgabka noqday iyo sidoo kale kuwa kale ee gebi ahaanba aan dib ugu soo noqon xeryaha ciidanka xaalad aad u liidata ayuu ku tilmaamay midda ay maanta ku dagaalamayaan maleeshiyaadka murtadiinta isagoo soo hadal qaaday xaaladda dhaqaale xumo ee haysata kooxdooda wuxuuna qiray inaysan awoodin inay bixiyaan qarashaadka ku baxaya ciidankooda sidoo kalena xitaa ay culays ka wajahayaan soo iibsashada dareyska ciidan
in laga saaro ciidanka kuwii dhintay kuwii dhaawac ahaa kuwii maaragta naafoobay kuwa fakaday oo la ogaado ciidanka rasmiga ah ee hadda shaqada ku jira saaxiibada caalamka ee caawiya ee dowladda soomaaliya caawiya inaysan ka bixin garab sideedii toban sanay qaadatay way adag tahay in maalin kastana waxaa soo baxaya in lagula sii joogo muddo dheer way adag tahay siddeed iyo toban sana adduunku nagu caawinayay mar ka mida meeshaan hadda aan joognay haysteen dhowr iyo toban sano ka hor dhanka kale waxaan nahay dal diriirna ku jira fursadna aan loo siinayn ciidamadiisa inuu dhisto oo waxa weeye ciidanka hadda soo baxa isagoon wakhtiga ku filnayn haysan ayaa dabka ayuu horay dabka u galaa marka waxaan waa warshad wax soo saaraysa waxay soo saartana hore laga isticmaalayo fursad weyn lama siin qalabaynta ma jirto marka laga reebo dowladahan saaxiibkana ee qaarkood oo qoryaha yaryarka small armska ma jirto hub waaweyn oo runtii tafawuq aan kaga sarrayno oo kooxahaasi aan horay u haysanay marka laga reebo haddeertaan diyaaradaha dagaalka oo maraykan ha lahaado ama maaragtay turkida imaaraadka diyaaradahaas oo drawnka iyo u badan xagga saboortiga cirka kaalmada cirkana siiya marka laga reebo ma jiro qalab waaweyn oo kaasina wuxuu u baahan yahay in dhaqaale fiican dalku uu helo duruuftiisa ma jirto warshad dharka u soo saaraysa taliyaha sheegi doona oo ciidankeennu uu leeyahay halkii joogna boqol doolar iyo ka badan ayaa ku baxaysa ma jirto rasaasta qoriga aakiga ah u yar weye marka xitaa lasoo xambaaro lasoo raro warshad rasaas u soo saaraysa ma jirto ma jirto miisaaniyada waxaasi ugu jiraan marka duruuf aad u qallabsan ayaa lagu dirirayaa waxaan damcnay inaan wasaaradda maaliyadda u soo jeedinno in toban kunoo ciidana sanada soo socota lagu daro ciidanka hadda jira waxa weye wax miisaaniya waa yacni doodii way dheeraatay
kadib markii mujaahidiintu ay soo afjareen kibirka murtadiinta xerooyin iyo difaacyo badan oo cadowga lahaana cagta la mariyey islamarkaana ay raayada tawxiidka dib uga taageen deegaanadii uu cadowga duulaanka ku qabsaday saddex sano ka hor ayuu wasiirka gaashaandhigga riddada oo weeraradaasi ka hadlayay sheegay inay geliyeen xaalad aad u adag howlgalladii mujaahidiintu ay ka sameeyeen duleedka magaalada muqdisho ayuu sheegay in xaalad rucbiya ku beertay islamarkaana qoobgariirka si weyn looga dareemay dhammaan xarumaha ciidamada talisyada afrikaanta iyo xitaa filla soomaaliya mar uu soo hadal qaaday taageerada ay ka helaan kufriga caalamiga ah ayuu sheegay in dhankooda ay niyad jabeen ayna dadaal ku bixiyeen sidii ay u sii wadaan kaalmada ay siiyaan muddo siddeed iyo toban sana ah oo ay saliimiinta ku garab taaganaayeen dagaalkooda ka dhanka mujaahidiinta aysanna dhulka ugu badanna waxaa lagu tiriyaa inuu yahay soomaaliya oo argagixiso ay joogto haddana dhaqaalihii la rabay in lagula diriro iyo tabartii la rabay in xoogga la saarana halkaasaan haddana kasii joogna marka waad ogtihiin dagaal inuu yahay death or life dagaal bulshadii oo dhan aysu ku jirin oo ay tahay waxa ku jira ciidamada iyo dowladda oo keliya iyo dowlad goboleedyada daadkii weynaa ee soo fatahmay ee adduunkao dhan uu ku qiimeeyey in sidii afghanistaan ka dhacday ama waddamada kale ka dhacdayba in ay yidhaahdeen waxaa la qabsanayaa caasimadda soomaaliya oo argagixisadu ay dib ula wareegaysaa arrintaasi waxay ahayd runtii arrin arrin aad u adag bay ahayd noo ahayd sanadkan arrintaasi way iska fududahay in dadku ay aad la yska soo jeediyo la yidhaahdo aagagii baa laga soo baxay ama meelihii baa laga soo baxay laakiin cadowgaas isku diyaarinta uu isdiyaariyey iyo xoogga uu soo saaray in uu xawli badan ku yimaado meeshaan ma sahlanayn marka ciidamadu waxay ku runtii galeen awal weerar baa lahaa waxaa la galay difaac ayaa laga galay kooxahaasi laakiin waxaa jira meelo ay meelo dib looga soo noqday oo hadda isku diyaarinteedii iyo abaabulka ciidan goobihii dagaalka ka soo baxay aysan sahlanayn in laisku abaabulo tani waa natiijadii ka dhalatay duulaankii qarayska xoornimo ee saddex sanno ka hor xasan gurguurte uu ku soo qaaday wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe galgaduud mudug iyo qaybo ka mida shabeellada hoose inkastoo uu ku bilowday kibir isla weynin iyo boolo xoofto haddana waa kuwan saddex sanno kadib kuwii tumaya durbaanka dagaalka oo iyagoo calaacalaya warbaahinta hor fadhiya xaaladda ayaa quus ku ah jawigana uma sama dagaalkii loo safriyey gobollada dhexe iminka waxa uu taagan yahay afaafka muqdisho mahadsanid faysal oo wafdi ballaaran uu hogaaminayo waaliga wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe ayaa booqday furimaha hore ee dagaalka iyagoona kelimad qayima u jeediyey halyayada ribaadka ku jira bashiir muxiidiin ayaa sii ambaqaadaya qodobkaas
للعز والنصر المبين وبه سننقذ أمة الإسلام من شر مهين
jihaadka waddada allaah waa baarkuruska sare ee islaamka waa waajib ka mid ah waajibaadka uu allaah addoommadiisa dul saaray waana cibaado weyn oo lagu ilaalinayo sare ahaanshaha diinkeena iyo dadkiisa بالرباط تزداد أجرا وثواب ولتتخذ قبسا وزاد xilli muslimiinta in badan oo ka mid ah ay gabeen cibaadadaasi ayuu haddana dhanka kale allah subxaanahu wa tacaala waxa uu soo waafajiyey koox yar oo ka mid ah ummadda kuwaasoo dib u taageerayada islaamka una huray wax kasta oo ay awoodaan xilli garabkooda la baneeyey balse aysan waxba u dhimin yaraantooda tiro badnaanta cadowgooda iyo qurbada uu dariiqu leeyahay waxa ay qaadeen dariiq dheer oo cabsidiisu badan tahay halisyada ku gadaamanna ay tirabeel tahay waxay tala saarteen allahooda iyaga oo zaad ka dhigtay taqwada iyo digriga alle
نور يضيء لك السبيل وهو الصبارك ساعة
qayb ka mid a kooxdaas wuxuu allah subxaanahu wa tacaala u waafajiyey inay ka jihaadaan geeska qaaradda afrika kuna aadaan dhufayska koonfur bari halkaasoo ay ku hortaagan yihiin xamalaadka siliibiyiinta dushoodana ay ku burburiyaan shirqoolada iyo hagardaamooyinka cadowga waxay saldhigteen oo ay cadowga allah kula xisaabtamayaan dhammaan gobollada kala duwan ee dalka iyaga oo diraya saraayaadka cagtana marinaya dhufaysyada cadowga difaacanaya oo ribaad adag ugu jira sidii ay u ilaalin lahaayeen daarta islaamka ee lagu xukumo shareecada islaamka qaar ka mid ah haliyeeyadaas islaamka ayaa allah u doortay inay ku aadaan dhufayska wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyaga oo difaacaya bulshada ku hoos nool xukunka islaamka hortaaganna cadowga isugu jira murtadiinta iyo siliibiyiinta duulaanka ku jooga gobollada wacdarahooda iyo kaalinkoodana aan markhaatiga ka wadanahay haddaba si ka fog buuqa saxmadda iyo sawaxanka magaalooyinka waxaan sheeko gaar idinkaga hayaa mid ka mid ah goobaha ribaadka ee lagu hortaagan yahay cadowga allaah wuxuuna allah ii suurtageliyey inaan qayb ka noqdo khaafilo ballaaran uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo dhowaan gaaray furimaha ay ku sugan yihiin haliyeeyada islaamka iyaga oo dhambaal hambalyo ah ka waday bulshada wilaayada jubbada dhexe oo dhankooda ku naaloonaya amniga ay raggaasi u jiifaan dhaxanta iyo kuleelka safarkeennina haddaan guda galnay subxaana aladii sakhara lanaa hada wama kunaa lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun allahuma inaa nasaluka fii safarina hada albira waataqwa wa min alcamali maa tardaa allahuma hawin calayna safarana hada waadwi canna bucdah bilowga khaafiladan ayaan qayb ka ahaa waxaana innagoo allah tala saaranayna u jihaysanay furimaha hore inkasta uu safarku yahay qayb ka mid ah cadaabka oo wata mixnadiisa haddana waxa inaga khafiifinaya ayaa ahayd hilowga iyo farxadda aan ka dheehanayay wejiyada khaafilada kuwaasoo boqolaal kilomitir u soo gooyey si ay uga soo mahad celiyaan una soo dhiirigeliyaan walaalahooda mujaahidiinta ee ribaadka ku jira hoggaanka iyo hormuudka safarkan waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada dhexe waxaa wehelinayey xubno sare oo ka tirsan golaha dhaqanka ee wilaayada iyo salaadiinta beelaha jubbada dhexe kuwaasoo iyaguna go'aansaday inay wakhti ka mid ah waajibaadkooda ku soo qaataan goobaha ribaadka si ay indhahooda ugu soo arkaan qalbigoodana ugu soo sahmiyaan geesinimada iyo sabirka mujaahidiinta socod dheer kadib oo aan isaga kala gudubnay deegaano iyo magaalooyin ugu dambeyn waxaan gaarnay halkii ujeedkeennu ahaa golaha dhaqanka wilaayada islaamigaha ee jubbada dhexe ayaa aad u cabbiray farxaddooda ku aadan inay la soo joogaan qaybna ay ka haleelaan fadliga ribaadka iyagoo u rayaaqsanaa safarkan oo ay u arkayeen mid u leh muhiimad gaar ah waxayna u weheshanayeen maamulkooda iyo miisaanka mas-uuliyadda ay u hayaan bulshadooda si ay wiilashooda mujaahidiinta u dareensiiyaan in bulshada iyo qabaa'ilka jubbada dhexe ay matalaan ay garab iyo gaashaanba u yihiin jihaadka ay u dabran yihiin salaadiintii waaliga ku wehelinaya socdaalka sida malaaqbiyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexe suldaan shuceyb yunis ibraahim xogahayaha golaha dhaqanka wilaayada jubbada dhexe iyo salaadinta kale iyo xubnaha kale ee odayaasha wilaayada muxuu safarkan oga dhignaa waasi sidee dareenkooda waxaa ilaahay mahaddiisa ammaanta meesha aan joogno oo ah furbihii xaqiiqdii run ahaantii dareenkayga lama cabiri karo muddo badan ayaan raadinaynay inaan wiilashaana la kulanno insha allah mana ugu dambayn doonto hadda waxaa ka dambeyn insha allah waxsaan u bilownay meel kastoo ay joogaan hadduu allah weydil ogolaado qadarta ilaahay wax walbiyeen inaan tagno oo furmaha jiidaha meel kasta aan tagno oon wiilashaana la joogno maanta waa farxad xaqiiqdii halkan hortii waxaa fadhi wiilashii dhinacan waxaa fadhi odayaashii annagoo isla cuntaynayno isla joogno isla sheekaysanayno rabaadka iskula jirno haddana xaraasidii isla qabanayno ilaah ayaa ku mahadsan waa nicmo markaas allahna u mahadina waxay nooga dhigan tahay nimco iyo barwaaqo iyo wanaag iyo fadli ilaahay subxaana wa tacaala u bixiyo dheeraad ah ilaan ma og tahay meeshaa ka maqan tahay xog fiican kama haysid marka waxaan dareemaynaa maanta jawi kale oo jawiyadii hore aan ku jirnay ka bedelan wuxuuna u dhigmaa jawigaas markaan tilmaamo ama qofkii maanta meesha ka maqan aan u yara qeexa jawigan waxaa waaye jawi aslanba qofka uu heshinaya sawdka shimbiraha marka keentaana lagu jiraa waa aragtaa cadowgana hadda nagama fogo waxay ahayd fursadda qaaliga ah oo ay mas-uuliyiinta maamulka iyo golaha dhaqanka jubbada dhexe ay ku muujinayeen inaysan camalkan u fadhinin oo keliya xafiisyada golayaasha laga maamulo bulshada balse ay dhab ahaan u garab taagan yihiin mujaahidiinta ku sugan mawaaqicu lmowd ee nafta agdhigaya difaaca shareecada islaamka ay nabadda ugu naaloonayaan bulshada muslimiinta intii uu wafdigan ku sugnaa furimaha waxay la kulmeen soo dhoweyn diiran iyo rag mujaahidiin ah oo ay ka muuqatay niyad adag kuna faraxsan gudashada acmaasha fadliga badan iyo waajibaadka ay ugu aadan yihiin muslimiinta kuwaasoo aan ka muuqan daal ama cabsi balse laga dareemayey kalsoonnida ay ku qabaan allaah iyo diyaargarow buuxo oo mar walba ay heegan ugu jiraan awaamiirta u timaada sheekh cali darwiish oo aan wax ka weydiiyey sida uu u arko jawiga ribaadka wuxuu iiga sheekeeyey in wax isku dhigma aysan ahayn nolosha mujaahidiinta ku sugan kaymaha iyo goobaha ribaadka iyo midda magaalooyinka wuxuuse sheegay in naacawda uu qaadanayo aysan ahayn mid ku cusub balse ay xusuusinayso waayo aragnimo hore oo uu la soo noolaa in muddo ah oo isaga kala gudbayey goobaha adkaysiga iyo ribaadka kuna allah ku barakeeyo maanta farxad weyn ay ii tahay anigoo la jooga ragga walaalaheena mujaahidiinta ee furmaha joogo waxaan soo xasuustay xiliyo aan ciidanka jabhadaha ka tirsanay la joogi jiray ayay dib ii soo xasuustay ciidankii oo dee mataqaanaaye difaacyadooda iyo furmihii iyo qaab deegaankooda iyo xaraasada habeenkii iyo waxyaalaha cajiibkale waxaa ka mid a xalay fiid horaan seexanay magaalooyinka markaan joogno waxaa laga yaabaa saq dhexo habeenimo soo jeed in lagu gaaro shaqooyin iyo iyadoo lagu jira meeshaan waxaa waaye mar hadday cadceedu dhacdo waxay ka dambe maqhrib cisho la tukada shanqar dambe ma maqlaysid nin xaraasahaya iyo nin kormeera mooye dhaqaaq kale ma arkaysid waxyaalaha farxadda la soo jiitay kamid ah waxyaalaha aan la yaabo dee qariibka oo aad ii farxad geliya waxaa kamid ah ciidanku markuu waagu baryo waxay leeyihin xalqo qur-aana fasiilo walba saddex mar iyay qur-aanka dejinayaan subax walba jusjusiya u kala qaadanayaan soddon dhowr nin soddonka jusba hal mara la dejinaa sariyadii kasta waxay dejinaysaa mataqaanaaye ilaa sagaal mar ay kulla yoomi qur-aanka akhrinayaan arrin aad u farxad badan weeye waxyaalo badan ay soo jiito aad ii farxad geliyey nolol ribaado aad u qurux badan aad u farxad badan weeye ilaahayna walaalahayna waxaan u weydiinaynaa gurmadahooda inuu sugo cadowgoolada in ilaahay uu jibiyo subxaana wa tacaala innaguna insha allahu tacaala dee ziyaaradu tan keliya nooga ekaamayse inaan ku soo laablaabanno ayaan rajaynayna hadduu alayda wuxuu wafdigan ay haliyayadan gaarsiiyeen dareen gacaltooyo iyo hadaayaad kooban waxay qaybsadeen shucuurka iimaaniga ah iyo dhadhanka cuntada furimaha ay gacantooda ku sameeyaan ragga iyaga ah ee u taagan u khidmaynta muslimiinta iyo caragelinta sidiibiyiinta iyo murtadiinta anigoo dee jubbada dhex odaygeedii howaalihii gobolka ah iyo nuqabadii gobolka hoggaankoodun ila socda yaan idin soo booqanay si aan furmaha walaalaheen muslimiinta ee mujaahidiinta ee jeyshka muslimiinta ku jiro inaan soo booqanoo farxad gelinoo la wadaagno nolosha ay ku noolyihin ujeedkeennu marka waxaa weeye inaan idin tusinno inaan isku mid nahay hal takhri ku jirna hal aagna aan ku jirna hal cadowna aan wada leennahay khalfigiinnana aan mas-uul idinkaga nahayo welwel iyo walbahaar uusan idinka qabanin biidn illahi tabaraka watacala waxaan rabnaa insha allahu tacaala jeyshka muslimiinta maanta insha allahu tacaala hilibkooda iyo inaan annagu qaadanno ilaahay idinka hadduu ilaahay idmo jazaakum allahu khayran booqashada iyo kalgaceylka iyo maxabbada ikhwaannimo oo walaaltinimo oo iimaan leh yaan idiinla nimid waxa ila socdana waa waalidkiinna waa aabbayaashiin waa awoyaashiin dhallinyaro yaryaroo qurux badanaa tihiinoo jiilkii ummadda u soo kacayey waxa aan wadana waa duqooydaas aad arkaysaanoo wada ciraystay oo aniga aan ugu horreeyo waxaan idinkugu nimidna arrinta aan idiin sheegay way jazaakum allahu khayran
waxay kelimaadkooda ku dhiirigelinayeen geesyada islaamka halka indhahoodana ay ka dhergayeen muuqaalka iyo macnawiyaadka mujaahidiinta oo aad ka dheehanayso inuu yahay mid ku xidhan maciyada allaah waaba sida in farajka iyo nasriga iyo foodda nagu soo hayaan kollow oo aan dheereen wuxuu ahaa safar bilowgiisii iyo dhammaadkiisii ay hareeyeen ajwaa ka duwan sidii uu noqon lahaa dareenka safar kale oo aan ahayn sida midkan aan ku dhaqaaqnay marka laga eego dhinaca saxaafadda islaamiga ah wuxuu ii ahaa mid gaar ah ma ahayn oo keliya mid ku kooban warbixin iyo ururinta macluumaad ama soo qabashada kelimaad kala jeedinayo balse wuxuu ahaa waayo aragnimo nafeed iyo xirfadeed siyaaxatu ummatiya aljihaad ama dalxiiska ummaddayda waa jihaadka waxaa si dhab ah tadbiiqa xadiidkaas u yimaadaa marka shakhsiga isaga kala gudbayo nicamta allaah weliba isagoo ah shakhsi nafsadiisa u huray uu adeegidda islaamka iyo horumarinta macnawiyaadka muslimiinta ugu dambayn safarkii ayaa ku soo idlaaday si ka sii farxad badan dareenka markii uu bilowgu ahaa waxay raggu la soo noqdeen muuqaal iyo aragtiyo ka duwan wixii ay suuraysanayeen ka hor inta aysan cagta soo dhigin furintan oo ka mid ah goobaha ugu adag ee lagula hardamayo cadowga ashaadala dirirhka ah ganaanta xasiloonnida iyo farxadda ka muuqatay wujuuhda ayaa ku dareensiinayaa nimcada taalaribaadka oo aan laga helaynin meel kale waxay maalinkooda ku nooleeyaan la xisaabtanka cadowga allaah xaraasada halka habeenkooda ay rabbigooda caabudaan waa iyaga kuwa ay maanta ummadda ku heshay ku dhaqanka shareecada islaamka fadliga alle kadib cisiga iyo sharaftana ugu naaloonayso si kastoo ay waddada u dheer tahay caqabadaheeduna u badan yihiin iyaga oo naftan u hura dhiiggana u quba si ay u oofiyaan ballanka ay la galeen rabbigooda isna doorin unaha kan kuwa garabkooda ka baxa ama khiyaanada uga timaada kan xigaalkooda ah waana iyaga tiirka ay maanta allaah kadib cugsan tahay ummadda muslimka ah ee dugaalka uga ah xamalaadka siliibiga iyo kuwariddada hadafkooduna uu yahay inay risaaladan gaarsiiyaan goobtii uu alla ugu talagalay iyada oo saafi ah geeddiganna ay ku furaan halka uu sahankiisu ahaa waana hubaal in ciidanka alle uu guulaysanayo in sha allah
kulan looga hadlayay horumarinta dacwada ayaa ka dhacay magaalada bacadweyne ee wilaayadda islaamiga ee mudug cabdiraxiim sheekh cali ayaa ka waramayaa halkan waa fagaaraha magaalada bacadweyn waxaa ku sugan wefdi ka socda maktabka dacwada guud ee wilaayaadka islaamiga ah bartamaha magaalada bacadweyn waxaa isugu yimid bulshada reer bacadweyn waxaana lagu ballansan yahay muxaadaro uu qabanqaabadeeda uu leeyahay maktabka dacwada mujaahidiinta bulsho weynta ku nool magaaladan bacadweyn waxay si diiran u soo dhoweeyeen mas'uuliyiinta mujaahidiinta waxayna ku soo dhoweeyeen qalbi furan iyo gacmo furan waxayna soo ajiibeen baaqii culimmada oo ahaa in ay isugu yimaadaan dadka muslimiinta ah faras magaalaha bacadweyn oo ay ka dhici doonto muxaadaro qayim ah oo ay ka qayb qaadanayaan culimmo si weyn looga yaqaano wilaayaadka islaamiga kuwaas oo soo gaaray deegaanadooda sheikhulmujaahid sheekh maxamed axmed garaar mahadda alle kadib wuxuu ku dheeraaday dhagaraha gaalada kuwii hore iyo kuwa hadda jooga in looga digo dadka muslimiinta ah iyo shirqoollada ay la damacsan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta uu horfiiqa uu u yahay murtad xasan gurguurte
waxay yidhahdeen gaaladii nabiga calayhi salaatu wasalaam kolkii hore maka uu joogay naftu u keenay oo go'aamiyey in la dilo baa markii dambe waxay yidhaaheen oo jihaadka lagu waajibiyey nabiga ciidamo u dhisay ummad uu dhisayo dawlad dhisayo daaru islaam yeeshayo dhinac walbaba diintii u fidiyey iyo waxay yidhaaheen walle ninkaan hadda siyaasad buu galay xukun buu qaatay dawlad buu dhistay ciidan buu samaystay dagaal buu galay wuu dagaalamahayaa ninkan alla hadda saanu noqday laakiin waagii hore muxuu nabinimo ku fiicnaa aad u dilayseen yaa gaaladii way moogtahay ninkan hadda looma geli karay dhaheen balaayu noqday laakiin waagii wuxuu fiicnaa maka uu joogay bay dhaheen waagaas wuxuu ku qumanaa inuu nebi yahay rasuul yahay waagaas ku aadiraayay bay dhaheen ee waagaas buu nabinimo iyo rasuulnimo ku aadiraayay maxaa u dhibayseen u dilayseen wa yaa hadda markii gaashaankii intuu ruuray oo muxuu ahaa aad tabar u weysan maxaad leedahay hadda nabinimo baabkeeda waa ka baxay waagii hore nabi ahaa bay leeyihiin waa gaalada dhaqankooda sida yaqaanaan wa soomaalida ciidan baa la dhisay oo noocyo kala duwan oo la leeyahay ciidanka baliiska daraawiishta militariga ciidanka maraykan wuu soo tababaray kan uganda soo tababartay kan eritrea soo tababartay kan etoobiya soo tababartay ugu tirada badan wax gaal oo dhan oo cadownugu ahaa baa ciidan soo tababaray baa lagu leeyahay intaas ciidan baa la dhisahay ciidanka intaa la soo dhisahayey cadow dadnimadeeda ka soo horjeeda jiritaankeeda ka soo horjeeda ummaddaan leedahay cadowgaas yaa kow ka ahay etoobiya kow ka ahayd hal caskarioo maalin etoobiya xabad ku tuuray ma la arkaa tan iyo cabdilaahi yuusuf ka soo bilow kumanaankan kun oo dhallinyaradii soomaaliyeed ciidan laga dhigay ee la qalabeeyey ee la ciidameeyey hal caskari oo habad ku riday etoobiya ma jiro hal caskari oo habad ku riday kenyana ma jiro hal caskari oo habad ku riday eritreyana ma jiro hal caskari oo maraykan habad ku ridayna ma jiro habadii ku ridahayeen intaas ciidan bay ahayn habad bay ridahayeen iyay ku ridahayeen bilaahi calaykum isweydiino qof muslima bay ku ridahayeen weliba dadkii ay ka dhasheen oo soomaali bay ku ridahayeen waxgaradka bacaad weyn ayaa ka mahad celiyey imaanshiyaha booqashada mas'uuliyiinta maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna uga mahad celiyeen dowraadka cilmiga ay u qabteen dadka muslimiinta ee ku nool bacaad weyn iyo nawaaxigeeda
culummadaana wacdisay oona soo booqatay ilaahay ejer iyo xasanaad ha ka siiyo wacdigii safarkii dheer ay inoo soo galeen na siiyeen ilaahay ha ka amaalmariyo annagana ilaahay ha nagu anfaco diinta xaqa allah ha nagu sugo ayagana culummada ilaahay meeshii ay ka yimaadeen nabad alle ha geeyo jawladan waxay ka mid tahay xamlatu irshaad ilaa sabiili rabbi alcibaad oo ay kaga dhawaaqeen culimmada mujaahidiinta oo soo gaaray degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug mahadsanid cabdiraxiim ugu dambayntiinay kooxda ridada soomaaliya ayaa xaqiijisay in garoonka boosaaso uu martigeliyey calooshood u shaqaystayaashii xasuuqa ka geystay dalka suudaan sida warbixinta warkan uu ku eegayo cabdiqani maxamed markii ugu horreysay ayay kooxda riddada soomaaliya war ka soo saartay tallaabada ay xukuumadda imaaraadka carabta ay saldhig laga abaabulo calooshood ushaqaystayaasha caalamiga ah uga dhisatay magaalada boosaaso axmed macalin fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada ayaa magaalada muqdisho ku sheegay in diyaarado waaweyn ay isbuucyadii lasoo dhaafay kusoo degeen garoonka boosaaso kadibna ay usii gudbeen dhanka galbeedka waddanka suudaan isagoo ka jawaabayay su-aalo ay weydiiyeen sanatarada aqalka sare ee golaha dawaaqiidda ayuu ku qiray in diyaarado sida calooshood u shaqaystayaal ay ka duuleen madaarka magaalada boosaaso ayna aadeen dhanka gobolka daarfuur ee galbeedka suudaan wuxuu intaa ku daray in kooxda ridada ay waddo baaritaano ayna war dhammaystiran ka soo saari doonto maalmaha soo socdaa wax la buunbuunaynana maahan in diyaarado meeshaas ka duula ay jaad iyo neijer iyo galbeedka suudaan ay waxgeeyaan maxay geeyaan oo qaadaan ma garanahayna aniga taasi waxay u baahan tahay in la xaqiijiyo oo meeshaas la geeyo in niman colombiyaan oo calooshuud shaqaystayaala laga qaado waxaasoo dhan ribootskii qoraya iyo controolkoodu uu hadda iska local noqdo dowlad goboleedyadu inta badan nin walba yiri meesheeda layma soo geli karo qaarkood soomaaliyana kolley hawada waa sax weeye waa la iska wareystay wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda duulista hawada talisyada nabadsugidda iyo waa la iska wareystay kolley report ayay ku maqan yihiin laga soo saari doona arrintaas wixii ka jira laakiin dhaqaaq waa jira xogtaasna anigo si evidencegeeda iyo caddaynteeda waa laygu imaanaya meeshaas wax ka baxa oo meelahaas taga warbaahinta caalamigaha iyo midda maxalliga ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay tabanaysay in garoonka boosaaso ee waqooyiga soomaaliya uu kaalin weyn ku lahaa xasuuqii bahalnimada ee maleeshiyaadka janjawiidka wakiilada imaaraadka ay ka geysteen magaalada alfaashir ee galbeedka suudaan halkaas oo lagu dilay in ka badan saddex kun oo qof mahadsanid cabdiqani warbixinta warkiisane waxa ay u dambeysay warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilligaana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh